ergadii isku xilqaantay nabadeynta gobolka sool ee magaalada laascaanood ee ka koobnayd salaadiinta islamarkaasina fadhigoodu haacaynaba ayaa ka warbixiyey halka ay marayso hawshii nabadeynta ee ay u baxeen suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka ayaa sheegay in itoobiya beesha caalamka iyo sidoo kale dadkii u dhashay gobolka sool ay ka wada shaqeeyeen hawshaasi halkan aan nimidna haddaan duqeyda nahay waxaan u nimidna dhibtaa meesha ka dhacday hawshaa iyadaa muddaan muddaan dee waxa weye meelo badan la xidhiidhaynay ama ay nala soo xidhiidhayeenba ilaahay baa marka hore mahadle marka xigta waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka oon muddo badan wada hadlaynay oon suumka iyo meel walba ku wada hadalnay oo runtii iyagu qayb laxadla ka qaatay arrintaa iyadaa sidai loo damin lahaa waxaa kaloon si mahadna u mahadnaqayaa etoobiya oo jaarkeenna ah ama dalaalkeenna labaadba ah oo iyaduna simigiyo miisaan leh hawsha iyada uga qayb qaadatay oo iminkana ay beesha caalamka ku ogtoo gacanta runtii ku haysa fayska labaad fayskaa hore cid kastoo ka qayb qaadatay oo xabad joojinta iyo arrimahaaba ka qayb qaadatay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii waa yeelka reer sool ama ama waxa weeye sool iyo sanaag iyo caynba ee garaadada u horeeyaan iyo duqeyda kaleba iyaguna waxa weye hawshaa iyada waxa weeye qayb laxadla ka qaadanaya iyo kana qaatay baan iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda somalilan oo aanu horena uga codsannay noona dhiibtay mandaydka in hawshaa iyada xaajadaa si buuxda u gallo oo markii ay noo soo dhiibtay mandaydka ilaa maanta oo aan joogno nooga dambaysa kolba talada iyo waxaanu soo jeedinana waxa weeye u dhiribsanaan iyo magarasay dhegeysi badan ba yeelatay waxa weye iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshaa iyadaa sida ay noogaga hadhay kolaan u codsanay in hawsha iyadaa lanagu wareejiyo say nooga hadhay magarasay hawsha iyadaa xilkigaan u qaadnay noogaga dambaysa aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo wanaag kaga talisayna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhanka kale waxa uu sheegay inay ka baxayaan caynaba oo wejiga hawsha labaad ay kasii anba qaadi doonaan magaalada hargeysa oo ay ku wajahan yihiin waxaan halkan ka sheegayaa uun fadhiga yagii halkan ahaa hadda waxa weeye maanta oy bishu tahay sagaal bishii saddexaad anu sagaal iyo toban cishana halkan joognay waxa weeye waanu ka baxaynaa halkan haddii la idhaahdo fayskii hore halkaas ayay ku soo intahooday kii labaad ayaanu gudbi doonaa haddii la idhaahdo waxaanu ku noqonaynaa hargeysa caasimadda halkaasaanu ka ambaqaadi doonaa haddii la idhaahdo wixii harsanaa ilaa fikta u dambaysa ay soo gabagaboobayso wanaag kusoo gabagabobaysana haddii anu afkii duqeyda ku hadlaya waxaan sheegaynaa inaanu u taagannahay aanu diyaar u nahay haddii ilaahay yidhaahdo ilahayna waxaan ka baryaynaa hawsha iyadaa inuu magaraysa ay ku soo celiyo wanaag iyo walaalnimo ku celiyo oo dhibteedu halkaa ay ku intahooto ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan nii sheegaynaa uun qaybtii labaad qaybtii koowaad inay halkaa maanta kusoo xidhantay loona gudbi doono haddii ilaahay yidhaahdo qaybtii labaad ee xaajadu ku xidhmaysay loo gudbi doono sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa